asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan iskula googoosanna howlo fara badan oo ooli jiray xilligii aynu ahayn xoolodhaqatada iyo xilligii aynu ahayn beereleyda xilligii aynu ahayn baadiye ku noolka ama xilligii aynu ahayn haddii eebayd nahayo reemagaal iska yaalka iyo eegga oo aynu nahay si ilaahay og yahay intaba xubinteenna murtada maantu dadka waay la socotaa waana mid ka mida dee raqba ku raggeede mid iyo maalinteeda waxaan xusuustay dad hadda reemagaalna mani reebaadiyana mani gabay uu tiriyey nin cabdullaahi macalin axmed la odhan jiray eebahar ruxme ayaa waxa ku jirtay oo u dhahayey baadiye ninkii joogi jiray beled markuu aaday ilbaxyada bannaanada isagoon yaro ku baashaalin boqolaal waxay ugu tageen been iskaga noole basarxumo magaaloo dhan baa biirtay dabadeed uu dhahayay basarxumo magaaloo dhan yaa biirtay dabadeed ilan baadiyu ka imaaday maaragtay halbootaalaha jiitay iyo koox ba'naana ah uu dhahay marka dee xilligaasuu la yaabanaa eebaha sahle haddana ilaahay unbaa xaalkeenna ogo reermagaalkeenna iyo aqoon-yahankeenna caaqilkeenna iyo odaygeenna ganacsadeeneenna iyo gabadha hooyadee soomaaliyeed ama barbaarkii gabadha inantaa waynu is ognahay maanta dee soomaaliyay maaragtay inagu waxba isuma xaabsaarayno marka waxaan dhihi lahaa dadku ha istoosiyo aad iyo aad ha laysu toosiyo oo weliba dhaqankiiyo diinta ha lagu toosnaado ayaan odhan lahaa marka xilliyadii kala duwanaa aynu soo marnay dee mid walba iyo wejigeeda lahayd tanna waa mid ina tusaysaa xilliyadii magaalooyinka lasoo galay iyo waxyaalihii lagala kulmay waxaa la yidhi oo ay xubinteennanu inan leedahay saddex gadaalxumay leeyihiin waxaa la yidhi saddex gadaalxumo ayay leeyihiin waa kuwee saddexda gadaalxumada leh saddex gadaalxumo ayay leeyihiin waa kow garab weyn lo'aad garab weyn lo'aad garmadoobe magaalo iyo garoob casri joogta saddexduba gadaalxumo ayay leeyihiin bay xubintan waxaa la yidhi saddex gadaalxumoay leeyihiin garab weyn lo'aad garmadoobe magaalo iyo garoob casri joogta saddexduba gadaalxumo ayay leeyihiin bay xubinteenna murtida maantu inan leedahay bal aad ugu fiirso garab weyn lo'aad in yaroo ceelka biyuhu gureen ama cawsla waaye ayaa ku filanoo nush bay leedahay xaalufkaas yar baa dilahaya durba waawatan subaxa dambe waxaa laleeyahay tib soo qaho hala kiciyo ama kabaalkeena aan kicinna qaalinta ama saca aan kicinna ayaa la leeyahay saasuuba garab weyn lo'aad ku noqdayo in yaroo biyala'aani in yaroo abaara uma adkaysan karo gadaal xumuu leeyaho gadaal buu ka xumaaday kaa waan garanay waa midka labaadee waa garmadoobe magaalo maanta waad aragtay rag waaweyn oo khamiisyo intay xidheen qaarkood oo isu ekeysiiyeen inay culimo yihiin haddana tuub dadka xada ayaa magaalooyinka ku badan oo gar weyn oo haybadu ka muuqato urninku waaba qurux badan waa gar weyn yahay ku gar weyn waxaad arkaysaa gabar yar ku maran ku gar weyn waxaad arkaysaa meelsa caytanahay dul gar weyn oo wada garmadooba ah ayaa magaalooyinka isugu imaaday isagana dee gadaalxumadiisu wayba muuqataayo waynu aragnaa waa midda saddexaadeh waa garoob casri joogta dee casrigu dad fara badan buu la tegey oo intuu salad ku ritay ama uu haddii ay bedmahay qandi ku sii riday ayuu qariiradkii ku qaatayoo tunka lagu wataa haddiiba ay garoobaysay oo ujeedkeedu ahaa inay garoobaysana wataa nairobi imaataye waa meelaha aan dhihi karno baraha ugu waaweyn ee booguhu kaga yaallaan soomaalida ama boogaha soomaalida ku yaalla kuwooda u waaweyn ayaa nairobi dhex yaalla ayaan odhan karnaa waa markii boogta iyo barta ku taalla quumiyad ku dhegi karta laga hadlo xitaa ummadaha ajnebiga ee meelaha ka soo doolay arkahaya annagu inaan dad islaaman nahay ayaa nala yaaban qaarkood badan ayaa nala yaaban si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay saddex gadaalxumo ayay leeyihiin garab weyn lo'aad garmadoobe magaalo iyo garoob casri joogta saddexduba gadaalxumo ayay yeeshaan bay xubinteennan murtida maantu inan leedahay mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi oday waa firaac wiilna waa foolraac